bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweynna waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo haatan ku sugan dalka turkiga ayaa waxa uu kulan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka dalkaas iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal shirka looga hadlaya horumarinta ganacsiga soomaaliya oo maanta lagu wado in lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shacabka iyo ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda aaminaan si dowladda looga cafiyo deymaha adduunka uu ku leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo faahfaahin ka bixiyey shirka madaxda midooda afrika lagu soo gebagabeeyey magaalada adis ababa iyo waxyaabihii looga hadlay guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya oo sheegay in dhowaan lasoo bandhigi doono tirakoobkii dhowaan lagu sameeyey shaqaalaha dowladda wararka dibaddana dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn boqolaal qof oo ku dhaawacmay mudaharaadyo ka dhacay dalka faransiiska
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysataa idilkiiba meel weliba aad joogtaan waa sagaaliyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo sideediyo toban kusoo dhowaada warkiio fidsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal warkan waxaa inoo faahfaahinaya yaxye cali faarax
gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga fuad oktay labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal waxa uuna gudoomiyaha golaha shacabka uga mahad celiyey kaalinta muuqata ee walaalaha turkiga ay ka geysteen dib u dhiska dalka soomaaliya iyo sidoo kale doorkii ay ka qaateen markii soomaaliya xaaladda adag ay ka jirtay ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii markaasoo soomaaliya ay ku dhufatay abaaro saameeyey dadkay dunyada sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu la kulmay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka turkiga oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka baarlamaanada labada dal iyo sidii baarlamaanka dalka turkiga uu qeyb weyn uga qaadan lahaa dib u soo nooleynta xarumihii baarlamaanka soomaaliya uu ku lahaa magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulamo la qaato madax kale oo ka tirsan dalka turkiga isagoo kala hadli doona sii xoojinta xiriirka labada dal ee ka dhexeeya gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal ayaa uga mahad celiyay dowladda turkiga doorka weyn ay ka ciyaarayso hadda dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo sidoo kale tababaradooda iyagoo dowladda turkiguna ay ka furatay magaalada muqdisho xarun weyn oo lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dowladda turkiga ayaa door weyn ka ciyaaraysa muddooyinkii ugu dambeeyey dib u soo nooleynta iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyadoo kaalin fiica kaalin wanaagsanna ka qaadatay sidii markaasi soomaaliya ay dib mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd
waa mahadsantaha yaxye shirka looga hadlayo horumarinta ganacsiga dalka ayaa maanta waxaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo shirkan ayaa shalay waxaa magaalada muqdisho ka furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana ka qaybgala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale ganacsato iyadoo shirkaas si weyn looga hadlay horumarka ganacsiga soomaaliya iyo weliba sidoo kale qaabka haatan loo sii horumarin karo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay in loo baahan yahay ganacsatada iyo weliba shacabka soomaaliyeed inay is aaminaan sidoo kalena dowladda ay la shaqeeyaan waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in dowladda dadaalka ugu badan ay ku bixinayso sidii deymaha adduunka uu ugu leeyahay soomaaliya looga cafi lahaa haddii marka aad eegto waddankeenna labada kun iyo toddobiyo tobanka dowladaha deriska haddii aad u barbar dhigto g d b-gooda dalka etoobiya g d b-giisu waa siddeetan bilyan kenya waa toddobaatan iyo sagaal bilyan tanzaniya waa konton iyo kow bilyan uganda waa lix iyo labaatan bilyan ruwanda oo aada og tihiin inta ay la eg tahay waa sagaal bilyan soomaaliyana waa khiyaastii toddoba bilyan g d b-geena waxaa og tihiin marka marka aad fiirisaan meesha aan joogno haddii aad eegtaan deynta dalkeenna lagu leeyahay boqolkiiba meeqay ka tahay g d b-geenna oo babar dhigto waddamada kale waxaa soo baxaysa deynta nala ku leeyahay oo aanan calfan oo ahayd wax uun la qaatay oo ay interestna fuushay boqolkiiba lixdan iyo lix ayay ka tahay hadda g d b-geenna etoobiya lixdan boqolkiibay ka tahay g d b-gooda deynta ay qabaan kenyana konton iyo labo tanzania soddon iyo labo uganda soddon iyo sideed ruwanda afartan iyo sideed laakiin waa dalal shaqeeya oo meeshii ay gashadeen deyntaas ay wax u soo celiso faa'iidadu laakiin waxay tahay annagu waxaan nahay marka iyaga loo barbar dhigo waddanka keliya oo ka faa'iidaysan kara nidaamka dunida oo haddii aan marno dariiqa saxda ah laga cafin kara deyntaasoo dhan macnaheedu waxay tahay marka haddii aan u shaqayno sida aan labaatankii bilood iyo xoogaagii aan shaqaynaynay oo ganacsatada iyo dowladdu iyo dadka soomaaliyeed ay isla gartaan inuu yahay dariiqa keliya oo aan mari karno waxaa laga yaabaa inaan leenahay fursad ka fiican dowladaha deriska
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatarna waxauu faahfaahin ka bixiyey shirkii madaxda midooda afrika ee lagu soo gebagabeeyey magaalada adis ababa waryahayaga cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya shirkan ayaa inta badan looga hadlayay amniga guud ee wadamada ku bahoobay goboleedka midooda africa sidii haddii ahaan lahayd inay ku filnaaneen ama ku filnaan lahaayeen dibhabeenta africa dhaqaalaha iskaashiga waxaana soomaaliya u matalayay wafdi hogaaminay ra-iisul wasaare dalka mahdi maxamed guuleed qatar wafdigaasna waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad muddada uu socday ayaa xooga lagu saaray danaha afrika iyadoo hogaamiyaasha madasha ku sugnaa ay ku ammaaneen dalalka geeska afrika sida soomaaliya etoobiya eliteria xiriirka cusub ee iskaashiga ku dhisan ee isku afkarteen ra-isul ku-xigeenka dalka madaxi maxamed guuleed qatar ayaa sheegay inuu si wanaagsan kusoo dhammaaday shirkaasi islamarkaana waxyaabaha looga hadlo ka mid ahaa amniga guud ee wadamada ku bahoobay urur goboleedka midooda afrika
wax kasta oo amniga duulaan ku ah dhinaca amniga afrika iyo kaalinta ururka midooda africa uu ka qaadanayo ayaa iyaduna muhiim ahayd horena looga hadlay haddana guud ahaan reformka ama dib u habeynta midooda africa lagu wado qeyb ka ah shirkaasi galabta ayuu soo gabagaboobay guul baanu kusoo dhammaaday waxaanuna aaminsannahay in soomaaliya ay qeybtii iyo kaalintii ay ku lahayd urur goboleedka africa ku lahayd caalamka xiriirka dibadda muraayadii wanaagsanada ay ku lahaan jirta ay soo noqotay soona noqonayso horena ay u soconto dhacon doonto ilaahay idamkiisa labadaas sannadood oo uu madaxweynuhu hogaanka dalka hayay labadaas sannadood oo ra-iisul wasaaruhu xukuumadda hogaaminaya iyo xukuumadda federaalka soomaaliya guulo waaweyn oo la taaban karo ayaa ummadda soomaaliyeed usoo hoyday dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda dibadda iskaashiga gobolka horumarka kala duwan ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay waa waktigii soomaaliya isku tashan lahayd waa waktigii soomaaliya maqaamkii iyo karaamada iyo magacii ay lahayd hore u marin lahayd
mahdi maxamed guuled ra-isul wasaare waxyaanka dalka ayaa sheegay in inta uu ku sugnaa madashaas oo kulamo gaargaar la qaatay madaxda matalayay midooda afrika islamarkaana uu ka mid ahaa madaxweynaha ama ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka cusub ee udhexeeya soomaaliya iyo etoobiya
waa mahadsantaha cabdulqaadir dhakhaatiir soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka mareykanka ayaa waxay xarun caafimaad ama isbitaal weyn ay ka furteen magaalada colombos ee dalka mareykanka isbitaalkaas oo ay doonayaan inay ugu adeegaan dadka soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeyn waxaa sii kordhayay ganacsatada dadka soomaaliyeed ganacsiyada dadka soomaaliyeed ay ka sameysanayeen magaalooyin kala duwan ee dalka mareykanka warkan waxaa magaalada colombos ka soo diray waryahayga deeqa yuusuf shire deeqa sona magaalada colombos ohio oo ah magaalada labaad ee soomaalida ugu badan maraykanka ku nool yihiin waxaa maanta laga daafuray isbitaal ay leeyihiin dhakhaatiir soomaaliya oo wax ku bartay dalkan maraykanka medicare clinic oo ay ka howlgeli doonaan dhakhaatiir soomaaliya ajaaniba leh waxa uu noqonayaa mid ka tarjumaya muuqaalka dadka soomaaliyeed ee gobolkan oo ah dad wax badan kusoo kordhiyay wadanka ay yimaadeen
xafiiskan xafiiskii ugu horeeye oo clinic ah famo practice ah oo soomaalida furanayaan marka wax aad iyo aad ugu baahannahay weliba laba gabdhood dhalinyaro ah oo dumar baa furaya marka waxaasna farxad aad bay noogu tahay oo buuxda qolka si loo soo bixiy waan ujeedaa marka aad iyo aad baan lalehan ugu mahad celinaynaa shareecadana islaamka dhinac walbood ka eegto waxay boorinaysaa caafimaadka bani aadamka waxaad arkaysaa waxaana amray nadaafadii nadaafadii hadday tahay qubayskii hadday tahay weysadii salaadii weyse la-aan ma asaxayso
aad bay u tahay fursad aad u qiimo badan maanta iyo intaasoo qof inay halkan isugu yimaadaan iyagoo ay kulligood ay u dabaaldegayaan primary carekii ugu horreeyey oo ay gabdho soomaaliya ay yeesheen in columbus ohio wiilkii oo bastigiga ah afar iyo toban maalmood aan shaqo tegin aan dhakhtar walba geeyey la isoo celiyey am- maaragtay ayaan waxaan la kulmay farxiyaa la ii tilmaamay saan farxiya isku baranay wiilka markaan u geeyey daawo iyo qorta maalintii baana xanuunkii ugu dambeysay salaad kastoon tukado maalintaas kadib farxi sujuuda ku duceeya
aada baynaan eh, gacan weyn uga geysan doontaa baahida loo qabo eh, sida ubadka iyo qoysaska eh, qaarkood laga yaabo in markay dhakhaatiir ajaaniiba iyo la macaamilayaan xagga luuqadda iyo dhaqankii iyo dhan walba ay caqabado soo wajahaan marka eh, aad baan ugu faraxsanahay inaan taageerno If they can go from refugee to PhD, then what we want to say is we don't need to ban the Muslims, we don't need to ban the immigrants, because they are peace loving, law abiding, productive members in society.
ditore isa farxiya maxamuud shirwac iyo ditore isa aamina cabdulla godane waa labada dhakhtar ee hirgeliya furitaanka isbitaalkan waxayna tusaale wanaagsan u yihiin jiilasha dalkan wax ku baranaya furitaanka isbitaalkan waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday maamulka gobolka mas-uuliyiinta jaaliyadda waxgaradka culummada dhaqaatiir ka howlgala magaaladan colombos ohio iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada waxayna gebi ahaan dadkii ka hadlay xafladan ay muujiyeen ahmiyadda isbitaalkani uu u leeyahay dadka ku nool magaalada colombos iyo gebi ahaan ballaamaha caafimaadka waxaan ku faraxsanahay maanta een, een, ummadda soomaaliyeed ee magaaladan ah, columbus degan gobolkan ohio in ay si wanaagsan u soo baxeen ay noogu soo taageereen in aan maanta horumarkan aan gaarnay ay ku faraxsan yihiin ayna u tahay ayakana farxad u tahay meel ay ku soo hirin doonaan muddo waxaan niyadda ku haynay inaan dadkeena soomaaliyeed ee magaaladan degan aan caawino waxaan ka soo shaqaynay xarumo badan oo caafimaad oo een, aan la soo shaqaynay dad kala duwan dad ajnabi iyo dad soomaaliyaba laakiin een, waxaan xarumahaas aan ku aragnay dhibaato badan dadkeena soomaaliyeed oo markay yimaadaan inta badan een, la yimaada daawooyin badan oo aad moodid maaragtay qof walba maaragtay bac buuxda oo daawo ah
codkaas wuxuu u dambeeyey wari- warkii ay noo soo dirtay waryahayga deeqa yuusuf shire deeqsoona oo joogta dalka mareykanka iyadoo dhowaan dowladda soomaaliya ay sameysay tirakoob lagu sameynayay shaqaalaha rayidka ah ee dowladda soomaaliya ayaa guddiga shaqaalaha rayidka ah waxa uu sheegay in tirakoobkaas lasoo bandhigi doono mudane xasan abshirow maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga ayaa arintan ka warbixiyey isagoo la hadlayay wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soona mudane abshiro ayaa waraysi gaar ah oo xafiiskiisa ku siiyey wakaalada sona waxa uu kaga hadlay arintan waxauna sheegay in tirakoobkaas lagu sameeyey dhammaanba shaqaalaha dowladda rag iyo dumar iyo waajibaadkooda iyo sidoo kale xuquuqda ay leeyihiin waxa uu sidoo kale tilmaamay in tirakoobkaas dhowaan si rasmiya loosoo bandhigi doono mar uu ka hadlay natiijada kasoo baxday tirakoobka ayaa waxa uu sheegay in haatan lagu sameeyey qabyo qoraal dhowaana la doonayo in si rasmi ah loosoo bandhigo halka warkaasin kaga imaanaya dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka dibadda ayaa inoo soo socda ha yeeshee markaan wararkii ugu dambeeyay xagga cayaaraha waryahaga yaxya cali faarax ayaa istuudiyaha sideedaada radio muqdisho ila jooga waad mahadsantaa maxamed kaafi waxaalay waxaa la dheelay iyo shalay kulamo ka tirsan national league ah kula- een, koobka la yidhaahdo oo markaas ay dheelaan kooxaha eh, ka dhisan qaaradda yurub ee qaranka shalay waxaa dh- wada dheelay kooxaha kubadda cagta switzerland iyo belgium belgiumka waxuu ka mid yahay kooxaha ugu tunka weynaa koobka adduunka ee lagu qabtay dalkaasi ruushka islamarkaana kaalimaha fiican ka galay koobkii halkaas lagu soo gabagabeeyey shan iyo laba ayaa waxaa ku riftay kooxda Switzerland xulka qaranka ee dalkaasi Switzerland Belgiumku xalay dhabar jab weyn ayay kala kulmeen Switzerland sidoo kale waxaa dheelay Italy iyo Portugiiska eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen cayaarta aad loo sugayay waxay ahayd Ingiriiska iyo Croatia Ingiriiska iyo Croatia semifinalkii koobka kubadda cagta ee adduunka ee lagu qabtay dalkaasi Ruushka waxa ay isugu waxay waxay ka mid ahayd kooxihii isugu soo haray ee markaasi fooda isray inkastoo Ingiriiska laga badiyay xalay كرواشيا ayaa afka ciida loo diray kooxda kubadda cagta كرواشيا ayaa qaybtii hore ciyaarta gool la hormartay hase ahaatee qaybtii labaad ayaa laba gool waxaa keenay ciyaartooyda lagu kala magacaabo lingard iyo sidoo kale robikin laba iyo bar ayaa sidaas ugu bartay waxaan halkaasi koobka uga haray kooxda kubadda cagta ee dalkaasi كرواشيا sidoo kale waxaa dheelay ireland iyo australia austria raali adreysen laba iyo habal laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta austria albania iyo scotland albania afar iyo eber ayaa lagu dhuftay greegana hal iyo eber waxaa ku dhufatay estonia hungarina laba iyo eber ayay ku dhufatay finland romaniyana lathania ayay saddex iyo eber ku dhufatay koobkaasi marka waa koob loo baratamayo oo markaasi kooxdii laga adkaado horay ayay u soconaysaa marka kooxdii kale soo gudubtana sidaas ayuu koobkan ingiriiska hadda waa laga ingiriiska waa laga yaabanya koobkan waxaa lagu qaban doonaa wadanka portugiiska oo markaasi sanadkan marti gelinaya marka Ciyaar xuma dhameystiran.
kooxa waaweyn oo oo tun wa- tun weyn lahaa sida Portu- een, belgiumka iyo jarmalka iyo croatia waa waa waa socdeen
waa mahadsantahay yaxya cali farax iyo kaasi ahaa markaana warka caalamka boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa waxay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay dalka faransiiska mudaharaadayaashan ayaa waxa ay kasoo horjeedeen qiimaha shidaalka la iibiyo dalka faransiiska oo kor u kacay ama qaali noqday sida la sheegayo ilaa iyo afar boqol oo ruux ayaa dhaawacmay sida mas-uuliyiinta dalka faransiiska ay sheegeen wasaaradda amniga gudaha ee dalka faransiiska ayaa sidoo kale waxay sheegtay ku dhawaad saddex boqol oo ruux oo mudaharadayaasha ka mid ah in haatan su-aalo la weydiinayo boqol iyo konton iyo toddobo ka mid ah dhammaan dadka la qabtay waxaa loo dhaadhiciyey saldhigga booliiska iyagoo halkaas lagu sii hayn doono inta baaritaanada ay ku socdaan mudaharaadayaasha ka qaybgala banaanbaxan ayaa wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in ilaa hadda dadka la tiro koobay ay gaarayaan la- labaatan iyo sideed kun in ka badan iyadoo sabtidiina mudaharaadayaashu ay bil- ay rabshadaha ka bilaabeen magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska mudaharaadayaashan ayaa waxa ay wateen calaamado jaallo ah iyagoo sidoo kale la baxay yellow west waxaana ay diidanayeen in shidaalka mar kale uu sarakac ku yimaado dowladda faransiiska ayaanan weli arrintan jawaab rasmi aanan ka bixin warka oo dhegeystayaal aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta